bismillah alxamdulilah wasalatu waslamu ala rasuulilah waa idin salaamaya waan idinka mahad celinayaa inaad kasoo qayb gasheen maanta shirkan saxaafadeed waxaan doonayaa inaan ka hadlo mowduuc aada moodo in su-aalo badan ka yimaadeen muddadii dambe oo la xidhiira shirkadda sarison international waxaa dhacday in waraysiyo badan iyo qoraallo iyo waxyaabo badan ay jireen oo dadku ay kala soo baxeen micnayaal kala duwan dad kala duwan oo ka mid a dowladda soomaaliyeed maantana waxaan doonaynaa markii aan baaritaan samaynay oo aan kor istaagnay dadkii wax ka ogaa iyo dokumentigii arrinkaas la xiriiray oo ay ka mid tahay heshiiska dowladda soomaalida ay la gashay shirkadda sarison inaan warbixin ka bixino shaafiya wixii su-aalo oo la xiriira aan ka jawaabno arrinka u horeeya markaa jawaabtan maanta aan bixinayna waxay noqonaysaa mid ku salaysan baaritaankii aan samaynay iyo dokumentiga aan hayno oo uu ka mid yahay heshiiska lala galay shirkaddan arrinka u horreeya waxaa weeye shirki ay qaateen golaha wasiirada talaadadii koob iyo labaatankii december iyo khamiistii saddex iyo labaatankii december waxay kaga hadleen arrimaha la xiriira xiriirka iyo heshiiska ka dhexeeya dowladda federaalka kumeel gaarka ah iyo shirkadda sarison labo heshiiska ka dhexeeya dowladda federaalka ee soomaaliya iyo sarison wuxuu ahaa mid ka horreeyey imaatinkii xukuumadda maanta jirta waxa ay xukuumaddu samaynaysaa marka waxaa weeye waxay dib u eegaysaa heshiis ka horreeyey wakhtigeedii si ay u hubiso in uu u khidmaynayo danta ummadda soomaaliyeed arrinka saddexaad waxaa weeye heshiiska u dhexeeya dowladda federaalka kumeel gaarka ah iyo shirkadda sarison waxaa saxiixay wasiirka maaliyadda ee xukuumadda hadeerto ka jirta soomaaliya oo markaas uu saxiixayayna ahaa wasiirka maaliyadda ee xukuumaddii ka horreysay middan afar heshiiska lala galay shirkadda sarison ee t f g da ay la gashay wuxuu khuseeyaa tababarka ciidamada ilaaliya dadka v i p ga dadka muhiimka ah iyo arrimo la xiriira arrimaha bani aadamnimo oo ay ka mid yihiin dayactir cusbitaal iyo dayactir daaro arrinka shanaad waxaa jirtay in ayna soo gaartay muddo ka hor xukuumaddii hore intay jirtay waxaana soo gaartay xafiiska madaxweynaha soo gaaray su-aalo toddoba ah oo ay noo keeneen ciidamada amison oo la xiriira shirkadaas meesha timid iyo iyo kasay u wada shaqayn lahaayeen ama ayan maaragtay wax isfaham darraa u dhici lahayn su-aalahaasna waan uga jawaabnay xafiiska madaxweynaha ayaa uga jawaabay oo xafiiska chief of staffka xafiiskayga ahaa oo waa loo diray su-aalahaas jawaabahoodii toddobada ahayd oo badanaa la xiriiray in ayan isku meel maaragtay ka wada shaqeynayn su-aalahayna weydin waxaa ka mid ahaa miyaan isku dhici karnaa isku meel seen haddaan ka wada howlgalno see baan u wada shaqaynaynaa ciidan dagaalamaya miyaa nimankan and so on wixii tafaasiilana waa idinka siin karnaa arrinka shanaad arrinka lixaad waxaan la shaqaynaynaa su-aalo waxaa jira ka yimid dhinaca qaramada midoobay qaybtooda la yidhaaho monitoring group oo oo ilaaliya wixii xadguduba oo ku dhaca cunaqabataynta hubka ee saaran soomaaliya waanan la shaqaynaynaa wax hadda ma kor istaagin khalada oo aan galnay laakiin waan la shaqaynaynaa si loo hubiyo in wixii sharciya la maro arrinka toddobaad heshiiska u dhexeeya dowladda t f g da iyo shirkadda sarison kama hadlayo wax howla oo ay ka qabanayso shirkadaasi maamul goboleedka puntland arrinka sideedaad kadib markii aan baarnay heshiiska u dhexeeya t f g da iyo sarison ma jiraan wax ay shirkadda qabatay hadda oo heshiiskaas ku xusan oo violation ku ah ama xadgudub ku ah cunaqabataynta saaran ama qaraar kale oo cunaqabataynta soomaaliya ka saaran hubka ama qaraar kale oo kasoo baxay qaramada midoobay majlisul amnigood arrinka sagaalaad dowladda federaalka kumeel gaarka ah waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay in ay dalka kusoo celiso dadkana u keento nabad iyo istiqraar waxayna la kaashanaysaa beesha caalamka dowladaha aan saaxiibka nahay iyo dhammaan cid kastoo kale oo aan u aragno dan inay ku jirto oo ay ka mid yihiin shirkadaha amniga ka shaqeeya shirkaddan oo qabanaysa waxyaabo muxadada oo heshiis ku qoran ayna kala shaqaynayaan hay-adaha hawshaasi ay khuseyso ee xukuumadda ku jira sidii aan sheegnay qaramada midoobay waa la shaqaynaynaa si howlaha la qaban doono mustaqbalka ay yihiin kuwa u waafaqsan shuruucda u degsan qaramada midoobay maalgelinta shirkaddan hawsha ay qabanayso waxay ka timid dalal muslimiina oo aan doonaynin wax khaasa oo iyaka ku go-an waxay doonayaan oo keliya in soomaaliya ay ka baxda dhibaatada ay ku jirto ciidankeeda ay u dhismaan lugaheeda ay ku istaagto horumar ay samayso ay noqoto dowlad isku filan oo aan mar walba ku xirnayn ama baahi u qabin in ciidan kaleeto ay ilaaliyaan ama ciidan kaleeto ay wax u dhaqaaqaan marka arrinkani waa arrin aan aada usoo dhaweynayno aanan maaragtay uga mahad celinayno dowladaha nagu kaalmeynaya sidaad ogtihiin adduunka marka lasoo dhisayo dowladaha burburay ama dalalka dhibaatadu ka jirto sida ciraaq iyo afghanistan oo kale dowlado badan baa isugu yimaada oo wadamo badan ka socda oo ciidamadoodii wata shirkado badanna waa lasoo hargaraya qaarkoodna xataa aan ahayn shirkado maaragtay sumcad fiican leh oo hawsha ay qabtaanna laysugu tegaya sidii waddankaas loo soo dhisi lahaa marka annaka hal shirkada oo aan heshiis go-aan la galnay oo lana shaqaynayso xukuumaddii waxaan u aragnaa in ayan dhibaato badan ka imaanin waa mahadsantiin
waa radio muqdisho heshiiskan aad la gasheen shirkadda Masaris International iyo cunaqabatayntiisa reerfurka Soomaaliya waxyaabaha sababa inaanu burin oo heshiis gooni aad lagala gartaan shirkaddan bal mubayaan
heshiiska cunaqabataynta heshiiska iyo cunaqabataynta waa yani heshiisku wuxuu ka hadlay tababar ciidan iyo arrimo humanitarian laakiin xataa cunaqabataynta hubka saaran soomaaliya waxa weeyaan mid dariiq loo maro leh soomaaliya waa dowlad madax bannaan oo xaq u leh inay xataa hub iibsato cunaqabataynta waxay saarnayd soomaaliya oo loogu talagalay markeedii hore kooxo dagaalamaya markay jireen in dhibaatada ayan sii badan laakiin dowladdu xaq waxay u leedahay inay hub markay iibsanayso ay ka codsato qaramada midoobay lana socotiiso hubkanaan iibsanaynaa dowlad baanu nahay saasa wax dhibaato ayna kuma jirto wasiir maxamed shariif marka waxaa faahfaahin dheer ee naga siisaa shirkaddan maadaama dhinaca warar badan uu ka yimid dhinaca amnigana ay dowladda ciidamo leedahay dowladda soomaaliya amisoomna ay garab idinka siinayso waxyaabaha rasmiga oo marka uu rabo inay xukuumadda u qabato bal faahfaahin naga sii maadaama warar badan ay ka yimideen waa mahadsan tahay xukuumadda waa runtaa ciidamada amisom door weyn ayay ka ciyaaraan sugidda amniga dowladda federaalka kumeel gaarka ah ciidamada dowladduna hadda dhismo ayaa ku socda saad ka warqabtaan meeshii la rabayna ma joogaan wax badanna waa qabteen maalin kastana waa qabtaan waanu uga mahad celinaynaa kuna faanaynaa ciidamadeenna waxaa jira saad ka warqabtaan tababaro loo soo sameeya soomaaliya oo loogu soo sameeyo wadamo kala duwan tababaradaas caadatan waxay khuseeyaan ciidamada dhulka ee caadiga ah ee soomaaliya waxaa jira waxyaabo kaloo badan oo aan la adres garayn waxaa ka mid ah ciidamada ilaaliya dadka madaxda ah hadday tahay baarlamaanka xildhibaanada ku jira hadday tahay golaha wasiirada hadday tahay madaxda kaleeto kulli waxay u baahan yihiin amnigooda in la sugo tababar ballaaran oo loo sameeyo dadkaasna ma jiro oo ama soomaaliya lagu sameyo ama meel kale lagu sameeyo haddii meel kale lagu sameeyo caadatan waxaa jira laba goor oo dad loo diray jabuuti dad tiro koobana dhowr maalmood dad loo diray turkiya dhowr maalmood laakiin wax intaa dhaafsiisana ma jiraan annakan waxaan u baahannahay ciidan ku filan inuu amniga sugo si dadka ay u dareemaan amni marka howlaha ay fulinayaan taasaa ka mid ah inay tababaraan ciidan ilaalada ee dadka v i p da waxaa kaloo ka mid a in ay dayactiraan meelaha looga khidmeeya shacabka ay ka mid yihiin cusbitaallo ay ka mid yihiin maaragtay daaro kale oo loogu khidmeeyo dowladda marka howlo waxay buuxinayaan meelo bannaana oo aan horay shaqo uga socon ee ma qabanayaan shaqo cid kale ee haysay iyaga iyo amisomna doorkoodu waa laba dooroo kala duwan hadeerto oo iskaamilaya ee aan iska hor imanayn
v b protectionka marka la madaxda dowladda hadda saa ogna waxaa wardiyay ciidamada amisom ee protection oo madaxda marka su-aalaha ka imaan karo amisom waxaa ka mid a haddii shirkad kale la keeno v b protectionka ay qabato sida ay uga shaqeyn karaan amisom iyo iyo ciidamadaas saa ka warqabtid amisom actually wayna weydiiyeen su-aalihii ay qabeen waana uga jawaabna wayna ku qanceen marka hadda su-aal ka taagan amisom ma jirto taa horaan oo adres karaynay laakiin maadaama adigu aad hadda weydiinaysid amisom hadda waxay ilaalisaa madaxda saddexda qof ee ugu sarreeya waddanka ilaalisaa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo afhayeenka baarlamaanka xildhibaano iyo wasiir iyo maxaan ku idhaahdaa cabinetka intiisa kale hadda cabin ma jirto cid ilaalisa waxay qabaan micnaha cid ilaaliso oo iyaku ay ama askar ilaaliso oo khaasa ama ciidamada booliiska iyo waxsaasa ilaaliya ciidamadaas tababar bay u baahan yihiin tababarka ay samaynayaan shirkadani waxa weeyaan ciidan rasmiya oo dowladdu leedahay oo haddii magaalo la aadayo ama meel la marayo ee, jidadka sida looga baaro miinooyinka ee, sida loo ee, jidkaas loo eego oo loo hubiyo inuu maaragtay jid aamin yahay xirfad gooniya weeye oo la barto oo ay doonayeen in dad noogu tababaraan ee ma aha hawl hadda amisom qabato iyo kula wareegayaan معالزين وزير وزير رمضان فيديو مدة هراء وحاول يعني ساعدي وحستي بقى شركات كشة فلسطين العربي وسيد بلاك ووتر يقول متكا سمعت في عنكم لها نعم لما بس عملك بس.
هو لنا شعب صومالي حتى إما لو حكي شغالة عن عن صومالي ودقائن وبرك عن حالة بدن شغالة ملاقيها بقى مثل ما إذا إن الشركات اللي كنت مدو وسؤال سؤال كده أنت وضمان إسلام كده حستي إيه مال قليان مش هيك كده
Ee, dowladda soomaaliya waxay aada uga shaqaynaysay in muddo ah sidii loo yarayn lahaa dhibaatada dadka ka soo gaadha shacabka ah duqaymaha ka yimaada ciidamada dowladda iyo ciidamada ee, maxaanku idhahdaa amisom Ee, oo mar kastoo ay dhacdo laisweydiiyo laga wada hadlo Ee, dabcan ee, saaad ka warqabtaan hawshaasi badanaa waxay ka timaadaa radu ficli markii ay dadku kasoo horjeedo dowladda ay doortaan in meel shicib ku badan yahay ay hub kasoo tuuraan si waxa lagu soo celiya ay dad ugu dhaawacmaan oo iyaku ay idhahaan arka wax ka dhacay meeshaas laakiin wadahadallo badan ayaa ka jiray oo ciidamada amisom lala sameeyey dhowaan oo ay ka hadleen eh, acdaa ka mid a xukuumadda sidii arrinkaas loogu samayn lahaa dariiq loo maro oo uu u joogsado ama u yaraado taas iyadoo saas looga walwalsan yahay waxaan hadda kuba jirin meesha in shirkadan cusubi ay tahay shirkad dhibaatadaas oo kale keeni karta sababtoo ah heshiiskeeda waxaa ku cad waxa ay qabanayso waxaa weeye inay tababarto dad niman hub haysta oo aag ka dagaalamaya maaha oo ama wax duqaynaya ama maaragtay eh, si kale dagaal uga qaybgalaya marka mid meesha ku jirtaba ma aha iyaku inay eh, dagaal galaan oo dad duqeeyaan ama hub waaweyn oo ay dad ku duqeeyaan haystaan Ee, su-aasha labaad ood i weydiisay waxay ahayd ee, wadamada islaamka ah ee, way soo shaacbixi doonaan iyaga ayaana dhinacooda aan ka sugaynaa inay sheegaan laakiin runtii waxaa ee, runtii aan isleeyahay ee, ee, in focuska la saaray inayan ahayn Ee, haddaad eegto afghanistan ciidamada nato oo dhan iyo intaasoo wadanba intay isugu tageen waxaa la uriyay billions of dollars Ee, waana ku faraxsannahay waa dal walaalaheen oo inay dhibaatada ka baxaan aan doonayno haddii la yidhaaho dal ama laba dal ama saddex dal oo muslimiin ah wax yar oo tababar u sameeyey soomaaliya in ay noqoto meesha maaragtay ee, dood badan inay ka taagan tahay yay yihiin dalalkani waa waxaan isleeyahay muhiimaddu sidaa ma aha laakiin iyakan ka sugaynaa dhowaan inay ee, sheegaan waxa ay bixinayaan iyo noocay u bixinayaan استعاد وجهه ورانا الصوت المحمدينية البلد من الجاركة هي الصومالية بشيش كان إلا بشيش كذا سيرسل انترناشنال ما لقي يابا إن عقبات أي تلقل انتقرم بالمليو بالتاس وقادر إن دي بلولا كمدام عن أقلال إن البلد الصومالي وهوب عن أقلال قرمين من دولة سوق المليو Mhm. Ee, u malayn maayo walaal sababtoo ah ee, horta qaramada midoobay waan la shaqaynaynaa oo sidii aan eh, hadalkay ku sheegay waxaan ka shaqaynaynaa sidii ay ee, aan kula kulmi lahayn dhammaan wixii loo baahan yahay oo oo oo ah procedure la maro ama dariiq loo maro waxaa la sameynaya tan kalese hub la keenay hadda soomaaliya annaka t f g da heshiiskanay gashay kuma jirto hadda hub keenis waxaa laga hadlaya tababar ciidan iyo waxyaaba humanitarian maaragtay amin umuuro bini aadannimo marka hub halkan la keenay ee, ee, oo keenaya maaragtay ka hor imaanaya ee, cunaqabataynta soomaaliya saaran ma jiro marka saas ayaan dhibaato uga imanayn Tafadhal.
ciidamo fara badan oo soomaaliya oo u soo tababaray wadamada qaar baa bulsho ku sugan Nacam.
oo afrikaanana way joogaan ilaa iminkana amniga waxay ka qabteen ma jiro marka shirkadan haatan ee dowladdu heshiiska la saxeexatay ay kaga duwanaan karaan ciidamada ay tababar xasiisa ku wada joogay dalka horta waa kugu diidanahay ee, ra'yigaas walaal sababtoo ah ciidamada ee, dowladda soomaaliyeed hadda ay leedahay oo meelo kala duwan lagu soo tababaray waa la odhan karaa waxbaa ka dhiman laakiin waxba ma taran lama odhan karo sababtoo ah ee, qolyo wariyayaal oo ajnabiya oo noo yimid beri dhexdaas ayaa halkan intaan ku kulannay madaxtooyada waxay yidhaaheen soomaaliya ee, dowladdu waxay kontarooshaa soomaaliya saddex saddex block saddex daarood oo saddexdaasna amisom ay ku hayso oo ah madaxtooyada iyo maxaan ku idhaha saddex meelood dekedda iyo airport waddanka intiisa kaleeto waxba kama oga waxaan kaxaynay waxaan geynay ex control inta la dhaafo meel marka laga baxo xuduudda banaadir ee la gelayo maaragta shabeellada hoose ciidamada soomaalida ay joogaan oo frontiga ah oo amisomna ayan joogin int cid kalena ayan joogin inta u dhaxaysa halkan ilaa halkaasna waxaa aaminaya waxaa weeye ciidamada soomaaliya oo mushaar aan helin inta badan oo cuntada ku yar tahay marmar oo maalin kasta dhimanaya oo dhaawacmaya marka dadkaas waxba matarin in la yidhaha waxaan isleeyahay meel ka dhac bay ku tahay wax badan bay taraan waana ku faanaynaa inta ka dhiman waa ugu daraynaa ciidamadiisa waxay samaynayaan kuwan imanaya waa tababar ay ciidamadaas ku kordhinayaan mooye wax ay u dhimayaan ma jirto waa mahadsan tahay asalaamu calaykum